kusoo dhowaada barnaamijkii caweyska washington iyo fanaanada caanka ah ee soomaaliyeed ee hibe maxamed hudoon hibe nuura hibe maxamed waxaa nasiib u yeeshay inaan toddobaadkii hore kula kulmo guriga ay ku nooshahay ee ku yaala magaalada minneabolis ee gobolka minnesota hibe waxay iiga sheekaysay sheeko aanay horay dadka ugu sheegin oo aad si weyn uga heli doontaan marka aad dhegaysataan waxaan caawa aada ugu faraxsanahay mar kale in aan joogo guriga ay ku nooshahay fanaanada qaaliga ee soomaaliyeed fanaanadayda gaarka ah hibe maxamed hudoon hibe nuura hibe mar kale soo dhawoa ku faraxsanaa gurigaaga inaan joogo marar badan ah hiboy lagu waraystay dad badan oo ku jecel ayaa mararka qaar waxaa dhacdaa in ay kaa sheekeeyaan maadaama lagu jecel yahay marka dadaan ku aqoona mararka qaar xitaa sheekooyin adiga kugu saabsan sheega marka soomaali waxay dhihi jirtay af jooga iyo addimo lo-aadba looma arooro marka bal caawa afkaaga hibe maxamed hudoon hibe nuura waa qof noocee horta marka ugu horreysa waxaan kaaga mahad celinayaa markii labaad caasha cuudin ad igu timi gurigayga inaad aada iyo aada maaragtay taasina qiimo igu tahay aada isiisay mar labaadka haddaan su-aashii u noqdo hibe maxamed hodoon waa hibe nuura hibe aabbahiba ii bixiyey hodoonna waa awowgay nuurana wariyihii adigoo kale ah ee caanka ah ee la wada jeclaa ayaa igu daray nuura sidaasay hibe maxamed hibe nuura ku timi waryaha caanka hadda kahor baad sheegtay waa cawka waa cawke ah allahu yarxam allahu naxariisto waayahay hibo xaggeed ku dha maro badanaa lagu weydiiyey laakiin waxaan rabaa in afkaaga laga maqlo dadkuna ay ogaadaan inaan mar dambe aanay qofna mala awaalin hibo iyo meeshay ku dhalatay iyo taariikhdeeda hibo xaggeed ku dhalatay fanka soomaalida xaggeed ka soo gashay goormaad muqdisho timid intaba horta marka ugu horeysa anigu waxaan ku dhashay magaalo kilalka soomaalida ka mid ah oo awbaro la yidhaahdo waxaan anigoo afar jir meelaha shan jir u dhexeeya lay keenay magaalada boorama halkaasaan ilaa intaan wax kala garanayay joogay fanka waxaan ku biiray toddobiyo lixdankii baan ku bilaabay markii doorashooyinkii labada madaxweyne isbedelayeen oo heestahaygii labadii heesoodee tii ugu horeysay labada heesood isku bil qaaday baa jirtay mid naf jacayl haleelay baa la odhan jiray abwaan nuuri maxamed cumar huryaa lahaa
Love to
waxa la yidhaahdaa muxuu ahaayey waadi waadigan se liita leexada ku sidato isku bil baan labada hees qaaday waana labadii heese ugu horreysay hiba nuura lagu bartay haddii aan ka reebo riwaayadan dhigay oo maxayadaanay maxaydan koobiyahaydoo gabdho hore magooliyo dhigi jireen iyo saharo berebedhaynan la odhan jiray marka laga reebo iyo heesii aan imtixaanka ku galay oo xariimo cumar magool lahayd laba hees daahir caramidaadii asalka hurdada anigoo ku arag yaa maaragtay laygaga qaaday imtixaanka wixii labadaa heesee leexa iyo naf jacaal haleelay ka dhameeyeyna dee anaaba kumayaalahaasi yeesha heesa badan yeesha inaa kolla macnaa iyo laba naf qaybsila taloogeed ku laashe adigaa islumiyo isu loogay cadowgoo libintaadi siiye waadigan seliite leexadu ku sidatee xad ballaan cuskanaye waadigan seliite leexadu ku sidatee xad ballaan cuskanaye libaanteeda duunyada ruxna laasan maaye maxaa luray naftaadii waadiganse laabdiyo lugaha isla waaye meel sare lalmanaye waadiganse laabdiyo lugaha isla waaye meel sare lalmanaye libaanteeda duunyada ruxna laasan maaye
waayahay ka hor inta aadan fanka soo gelin waxbarashada dugsiga hoose iyo dhexe ma soo martay ma soo maray xaggee ku dhigatay magaalada boorama boorama markaa dugsiga hoose iyo dhexe boorama ku soo haahey markaad muqdisho imanaysay markaa oo labada hees aad qaadayso naf jacayl haleelay iyo leexo sanadkee ahaayeen sanadkii wax weeyaan toddobiyo lixdankii
waayahay marka intaas laga soo tago noloshaadii kale ee markaad fanka gashay hobolladii waa beri baad aad ka mid noqotay heeso hore loo qaadaad imtixaanka ku gashay si codkaaga loo ogaaday inaad dad soo hor istaagi karto ad heesi karto markaa kadib maxaa dhacay waxaa dhacay kadib markaan laba sano joogay horta markii labadii hees anigoo wata iyo aan hargeysa imi hargeysa ka imi oon xamar imi markaas waxaan dhigay ruwaadii shabeelnaagooda caanka ahayd oo maaragtay aan gabdho cusub lagu aamini karin laakiin allaha u naxariistay abwaankii xasan sheekh buumin lagu yidhi anigee marin musal baan ahayn ruwaadda habla caankaa u dhiib wuxuu yidhi hablo kaloo inoo soo baxa caanaan u baahannahay sidaasuu ruwaaddii shabeelnaagoodna ugu dhiibay sidaasaan labadaydaba fid usoo caan ku noqonay maryam musal doorkaaga muxuu ahaa ruwaayadaasi doorkaygu wuxuu ahaa aniga gabadh daafacda gabdhaha oo aniga dee cabdi maxamed la jiray oo leeyahay inaad marada xaydaan xubnahana qaawisaan xuub caarahu wataan xaq miyaa xeer miyaa maydin xalaal ma maydin xalaal ma inaan leeyahay marwadaaad xodxodataan inaad xagasha goysaan oo dhashiina xoortaan xaq miyaa xeer miyaa maydin xalaal ba anuu gabdha daafacdaan ahaa
dashina xortaan adxanani waydan xaq miya xeer miya adxanani waydan xaq miya xeer miya ma idin xalaalba idinka xujoobo xuduudkii ka tallaabsanaaye idinka u joogo xuduudkii ka tallaabsanaaye ubina siya
waa laysu gardhiganayay waa laysu gardhiganayay marka marka ruwaayadda maxaa loola jeeda ujeedada iyo fikirkay gudbinaysa muxuu ahaa riwaayaddu waxay gudbinaysay dhowr fikiroo isdaba so- is- dhinac socda dhan waxay ka matalaysay dhaqanguurka in la ilaaliyo dhan waxay ka gu- een, gudbinaysay in tacliinta la- la ayido dhan waxay ka gudbinaysay oo waxba ku jirtay Een, ru- een, baraambure mari mursal ciise tirinaysay oo riwaayadda ku jiray oo aad iyo aad u- u- u dhiirigelinayay in farta soomaaliga la qoro marka adigu dhowr waxoo isdhinac yaacayaba jacayl baa ku jiray waxaa ku jiray in in afkeenoo la daafaco waxaa ku jiray maaragtay in guurka iyo maaragtay moranka laga daayo si fiican loo dhaqmo waxaasoo dhan baa ku jira
lama huraan hilinka toosan baan dhalinta horgalla mahagirane waanu hawlgalla murtidaan hurinaa kala hubnaaha qabtiraa u heedlanaa dadwaynahan hanuuninaa hasaawinaa danta u hagnaa dadwaynahan hanuuninaa hasaawinaa danta u hagnaa dadwaynahan hanuuninaa hasaawinaa danta u hagnaa
aad iyo aad waa taariikh hore oo aad muhiim u ah hibo heesahaaga aad baan u dhegaystay u malayn maayo hees aad qaaday oo afkaaga ka soo baxday oo aan dhegteeda ku dhicin inay jirto hadday jirtana waxaa laga yaabaa in ay maaragtay aad u yar tahay Een, waxaad la heestay fanaaniin fara badan gaar ahaan ragga toddoba iyo toban fanaan ka badan baan hadda xusuustaa inaad heese la qaaday Een, intooda badanna hadda een, in yar baa ka nool maxaad ka xusi kartaa fanaaniintii heesaha kula qaaday iyo iyo iyo iyo shakhsiyadooda iyo kuwa ay ahaayeen wallaahi horta in anigu waxaan la heesay fanaaniintii aniga ila waqti ahayd kuwii iga horreeyey iyo kuwii aniga iga dambeeyey intaba waan la heesay marka dadka een, dee shakhsiyadooda iyo wanaagooda waxaan ku qiyaasi karaa horta ilaahay dee bili-aadmiga ma simin oo shakhsiyadoodu dee isku- iskuma ekaan karto laakiin dhinaca fanka dad xul ku wada yimi kuwii iga horreeyey iyo kuwii lamidka ah iyo kuwii iga dambeeyey intaba dad lasoo xulay bay ahaayeen oo dhinaca fanka iyagaan midna dhaliil lahayn laakiin dabeecadaha dee rabbiga ina abuurtay dabeecadaha ma simin qaarba nooc bay ahaayeen waa laysku dhex jiray ma jirtaa kuwo aad si gaara uga heli jirtay ileen dadku markaad shaqo qof lagula dhiibo dadna waad ka heshaa inaad shaqadii la qabato kuwana dantaa kugu qasbayse waad dhibsataa oo waa shaqadii in la qabtaa fanaaniinta aad heesaha la qaaday kuwa aad si gaara uga heli jirtay in aad la qaaddo ma jirtaa horta dee dhammaan dad wada xulay ahaayeen oo aan wada jeclay dabeecadahaana aniga qof waa beri on isku xumay ma ma jirin haddii laga tegi waayo la shaqshaqo sida loo shaandheeyo haruurka in haddii laga tegi waayo in kuwan aada u jeclaa waxaa ka mid ah allah u naxariiste cabdi naasir macalin waxaa ka mid ahaa cabdikhadar xasan waxaa ka mid ahaa cabdulqaadir jubba waxaa ka mid ahaa in muxuu ahayey kuwan aadka u jeclaa i- in axmed mooge waxaa ka mid ahaa allahuma salli calaa maxamed alla ragga wada jeceliye alla ragga wada jeceliye xasan aadan in- waxaa ka mid ahaa axmed cali cigaal waxaa ka mid ahaa saalax qaasim maba dee ma tirin karo kuluc ka waran ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah. waaba macalinkayga kaasi tababarkaba ninkaysiiye buu ahaa maasha allah ma jirtaa heesaha aada la qaada ilan heesaha marka la qaadayo waxbay wax- waxbay gudbiyaan een, bulshadii bay ka tarjumaan laakiin haddana heesaha qaar sida mid uu leeyahay baldayadadyow talaygu daw galay Ah, waxa weeye heestaasi markii aan cusbaabay ahayd waxaan kuulahay macalimiintayda iyo dadkaan tababarka iyo agshanka iyo soo horjooggaba ka ka koobiyeynayay buu ka mid ahaa heestaa bashiir cadi iyaa noo dhiibay oo aniga iyo yeerisa aniga iyo deyaan u muuqdo ninkaa dee maasha allah bulshadoo dhani daba rabaastay mar haddaan la heesano dee ictiraaf heli doono bashiir baa noo dhiibay de markaa heesay ma saameyn labahayd dayaxlamoodyo baa loolan jiray yow adan ku doortoon dadka dhammaan siika daydaaye dantaydii awgaa u dayace dantaydii awgaa u dayace naftaani daashee hurdabadiida ahaa soo jeedka doontay digoociyaya dalkii ka bate ahaa cadceeda dayday doontaa ku boode badday isku tuurte ahaa dabaan la weyday doontaa ku boode badday isku tuurte dabaan la weyday doontaa ku boode baday isku tuurtee dabaalla weyday dhaween naftaydan dhashe haraado dhaween naftaydan dhashe haraado damqo jacaylkan ha igu daawan damqo jacaylkan ha igu daawan bardaya dadyu tallaygu dawgale dabayshu sidateedu damqa waaye baldaya dadyu tallaygu dawgale dabayshu sidateedu damqa waaye dal aanay gaadhin dontaw raade dal aanay gaadhin dontaw raade iskay dultaagtee anoy dhaale dhegow dalooli dumar waa ma garatee ee inta dib jirtay isdaayacaysa hadabad wareegtee sida dugaaga dudunta shiidhe dabad wareegtee aa sida dugaaga dudunta fuushee evad wareegtee sida dugaaga fuushe ma diyaari dudaad leede ma diyaari dudaad leede intoodi dayso dibiga tuugso intoodi dayso dibiga tuugso
hibo waqtiyo badana lagu waraystay marxalado badanaad soo martay marka war badan kuguma harin een, jacayl uun dadku ay kuu qabaan oo aniga aan ka mid ahay maahe waxaan rabaa caawa inaan ku weydiiyo su-aal laga yaaba inaan hore lagu weydiin Haye.
oo maybe uh, dadkii hore kuu waraystay ama kaa sheekeeyey inay qaarkoodna mala awaaleen qaarna aanay kuba weydiin ama ay ku dhiirin Haye.
weli jacayl maku soo maray muxuu isoo mari waaya qof balaadmi aan wax jecelayn miyaa jira waa inoo toddobaadka dambe iyo qeyb aada u xiiso badan oo ku saabsan waraysigii aan gurigeeda kula soo yeeshay fanaanada caanka ee soomaaliyeed ee hibe maxamed hudoon hibe nuura tan iyo kulanti dambe waa casho ibraahim aadan oo idin leh isma dhaafna
rogoda ayaan kudaydayaayoon duli sidiisii dawaafayaaye dulad wareega ka doonayaaye dulad wareega ka doonayaaye kaanibalday dabna qaliinkii ahaa ka daali weyday jirkeedii gubtee dabiisa saartee ahaa ka durki weyday inay isdiisho ama isdhohdo ahaa doodeed ahaatay inay isdiisho ama isdhohdo doodeed ahaatay inay isdiisho ama isdooxdo doodeeda ahaatay dhaween naftaydan dhashe hara